dhawaysin wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa ee kusoo dhowaada laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waxaad meel walba naga dhegaysan kartaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shaniyo sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban iyo hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka soomaaliya v o a com
waa fiidnimo talaado ah bisha juun waa afar sannadka labada kun saddex-iyo tobanka ku soo dhowaada barnaamijkii waa go'aankaaga oo ay idin daadihinayaan maxamuud anigoo ah maxamuud ibraahim cali iyo sahre ciidle nuur
dhallinyarada soomaaliyeed qurbaha joogto iyo qaxootiyada kulli waxaan leenahay lama horaan waa cooska jiilaal maanta haddii aan qurbo tagno waxyaalaha aan ka shaqaynayn inta badan waa waxyaalo maaragtay dalkeena aan laga weyn in aan maaragtay dalkeena isugu soo wada laabanno kaasi wuxuu ahaa cabdulqaadir maxamed cali karar guddoomiyaha ururka dhallinyarada isbedeldoonka soomaaliyada magacooda loo soo gaabiyo dhiso codkaasina wuxuu qayb ka yahay barnaamijkeennan waa go'aankaaga oo uu nagala qaybgelayo goordhow ayaad maqli doontaan marka horese maxaa kale aynu haynaa maxamuudo
taasi waa heestii wena was your man oo uu qaadayo bruno mars waxaad uga bogan doontaan barnaamijkeenna qaybtiisa dambe balse marka hore warkii dunida warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ay jiraan caddaymo lagu kalsoonaan karo oo ay muujinayaan in hubka kemikada oo xadidan loo adeegsaday dalka dagaalka siiriya iyadoo dagaalyahaniinta taageersan dowladda iyo kuwa mucaaradka ay ku kacayaan xadgudubyo ka dhan ah xuquuqal aadanaha paolo pineri madaxa guddiga qaramada midoobay u qaabilsan baaritaanka dalka syriya ayaa sheegay in ayaa sheegay in khasaaraha naafeed dagaalka syriya labada sano jirsaday xilli warbixinta uu gudbinayay guddiga qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqal aadanaha
war haddana soo gaadhay ayaa sheegaya in maamul goboleedka puntland ay sheegeen in ay qabteen xubin ka tirsan ururka al-shabaab iska horimaad maanta ka dhacay magaalada boosaaso wasiirka amniga puntland khaliif ciise mudan oo goordhoweyta u waramay wariyaha v o ed ee magaalada boosaaso ayaa ka waramay howlgalkaasi iyo siday ay usoo qabteen ninkaasi oo uu sheegay in uu hubsitay
markuu dagaalay marka lugta ayaa laga toogtay waana qabanay daktarkaanu geynay waa daweynay haddana waxaa lagu wadaa baaritii waxaanan rajeyneynaa inaanu qoladii kale aanu ku dabajegnayo inaynan soo helno malis hadda sheegi mayno garaadna kasoo sheegi doonaa baris marka dhamaado insha allah isbitaal kamid a boosood yaala waa la adkeeyey meeshaas waxaanu rajeyneynaa markii la daweeyo inaanu xabsiga geyno kabacdina maxkamada loo gudbiyo insha allah
halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington waxaana ku guda jirnaa barnaamijkii waa go'aankaaga
waa hagaaga dhegaystayaal sidaasi aad la socotaanba waa barnaamijkeenii waa go'aankaaga oo aanu ugu talagalnay dhallinyarada barnaamijkeenu toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay habeen kan caawa ah dhallinyarada iyo is-abaabulka amaba samaysashada ururo dhalinyaro aynu ku bilowna ee dhalinta ku dhaqan xiriyaha qaxoontiga ee dhadhaaba ayaa isku abaabulaya ururo dhallinyaro si ay isbeddel ugu sameeyaan noloshooda warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaynoo soo diyaariyey waryahayaga aadan xasan tarax tobankii sano ee igu horreysay xeryaha ma jirin ururo dhalinyaro ah oo ka shaqeeya ama u halgama arrimaha la xidhiidha xuquuqda dhallinyarada balse waxaa jiray kooxo ciyaara kubadda cagta iyo ta gacanta kuwaasoo ay ku ciyaari jireen magaca xaafadaha ay degan yihiin islamarkaana waxa ay kooxahaasi isaga hor iman jireen wareegyo loo dhigi jiray oo ay ku tartami jireen hanashada koobab la qaban jiray sanadkiiba laba jeer oo wakhtigoodu kala duwan yahay haddaba waxaa jiro ururo dhalinyaro oo ka kooban dhammaan dhinacyada kala duwan kuwaasoo ku bahoobay hal dallad oo ay xero kasta leedahay sida ay ku samaysmeen ururadan yaa waxaa iiga waramay guddoomiyaha xerada xagar dheere garaad aadan isaaq haddaan waxyar taariikh ahaan aan ka bixiyo dalladan waxay ku timid badanaa waxaa soo aasasay dhalinyar markay kasoo baxeen dugsi sare waxaa noogu horeeyey tiam la yidhaahdo daaw ayaa ugu horeysay wax dhallinyaranimo asaasa kadib markay daawa aasaaseen waxaa soo baxay fursado fara badan oo ku saabsan deeq waxbarasha iyo wax walba kadib tiim badanaa kasoo kasoo dababaxay tiim kuxigan wuxuu ahaa tiim la yidhahda dia oo aniga aan hadda u ahay chairman inkastoon chairman guud aan sii ahay marka kadib saasi ayaa waxaa keentay in dhallinyaradii group walbo ayagoo fiirinay danaha mataqaanaa communitiga ay u qabanayaan saasaa lagu diiwaangeliyay marka diiwaangeliskana waxay leedahay criteria gruupka inuu ka kabnaan kara ilaa shan iyo toban xibnood ay yihiin isku dheelitirnaan gabdho iyo welila ay yihiin ifo youth consortium waxaa ku midoobay toddoba iyo labaatan urur oo degan xerada ifo halka iyana ay jiraan ururo ay ku midaysan yihiin ururada dhagaxley iyo xerada kale ee xagar dheere haddaba dalladan maxay tahay shaqadeeda waa kan cabdifataax oo ah guddoomiyaha xerada ifo
wallaahi arrimo aada iyo aada u badan ayaan u qabanaa bulshada horta annaga hay-adna ma hoos tagno waxaanahay urur madax bannaan oo maxaa la dhihi jiray fan meel aan ka helno ma laho laakiin waa dhallinyaradii xerada oo midoobay oo maxaa la dhihi jiray istustay inay bulshada xagadheere aada iyo aad waxyaabo fara badan ka caawin karaan waxaan sameynaa wacyigelin ku saabsan cuduraadka sida h i v idska waxaan sameynaa waxaan u ololeynaa gabdhaha xerada inay wax bartaan oo derbi kasta oo duruuf meel kasta oo ay takhli ka heli karaan gabdhaha misane hay-ad kasta oo caawini karto gabdhaha sida ay wax u baran lahaayeen waan u tagnaa waana u sheegnaa baahida ka jirto kaamka in gabdhaha ay waxbarashada ku hooseeyaan waxaa kaloo sameynaa in wax la dhahayo income generating activities oo dhallinyarada dhexdeedan iska abaabusho xoogaa qaraamaad iska qaato meel loo furo grup kadib gruupkii muddo kooban kadib lacagtii iyo qaraamaadkii loogu bilaayoy uu noo soo celiyo kadib gruub madax bannaan oo iskale koobka ganacsiga asaga uu noqdo lacagtii ayada aheyd soo laabtay misena qaraamaadka haddana gruub kale ayaan siinaa gruubkaas ayaa asagana haddana ka faa'iidaystaa waxaan kaloo sameynaa isdhexgalka dhalinyarada tareynayaal fara badan ayaan siinaa wacyigelin seminaaro ku saabsan waxbarashada faa'iidadeeda darag abiska sida loo isticmaalo muqaadiraadka kala duwan sida ay saameyn oogu yeelan karaan nolosha dhalinyarada waxaan kaloo ka wacyigelinaa dhalinyarada inay iskuulaadka aadaan waxbarashadoodana ay sii kordhisaan ilaa heer jaamacadeed
inkastoo dhalinyaradu ay iskaa wax u qabsadaan oo ay yar tahay kaalmada ay ka helaan kontomeeyada hayadood haddana waxaa jiro caqabado ay la kulmaan waa kan mar labaad garaad dhallinyarada aan xerada joogo waa saa og tahay waa dad kala fikrada duwan ma ahan saa ogtahay ilaahna bani aadamka wuu abuuray lakin waa sidii faraha camal waa la kala duwan yahay caqabada noogu weyn haddana haysto waxay tahay dhallinyarada siduu saaxiibkayga sheegayay faanda ma haystaan dowladdu waan leenahay soomaaliya ka dhaltay balse laakiin weli waxaa nasiib darra ah in dowladdeena soomaaliya aan ilaa hadda fursad aan siinin dhallinyarada qaxootiyaha ku nool marka waxaan ka codsanaa anoo qaadanaya fursadan janiskan ka faydaysanaya waxaan ka codsanaa dowladda soomaaliya in ay samayso wax loo afka qalaad lagu yidhahdo job rebestration ama dib u dejin loo sameynaya xagga shaqaaleynta taasaanan aada uga codsan lahaa anoo mataqaanaa ku hadlaya afka dhallinyarada ee qaxootiya waxaan jeclaan lahayn marka in dowladdeena ayna siiso mudnaan kuwaad oo ah mid waxbarasho iyo mid dibudejin oo xag shaqaaleyn ah maadaama aan haysano dad badan kasoo baxay dugsi sare jaamacada soo bogay balse aan haysanin fursad shaqaale oo iska jooga keliya kaamka dhexdiisa dumarka waa ay ku yar yihiin ururadan balse iyana kama liitaan ragga oo kaalintoodii waxaa buuxiyey urur ay guddoominayso caabla cabdulaahi oo waxa ay badanaa u oleeyaan arrimaha haweenka iyo soo bandhigidda dhibaatooyinkooda iyo weliba wacyigelin ay u sameeyaan gabdhaha yaryar
ururka dhalinyarada macnaha gabdho ayaa ku jiraan sida wiilasha ay ugu jiraan si lamid ay ayagana ugu jiraan inkastoo tirada macnaha wiilasha iyo gabdhaha mar walba ay sineen oo haddii la dhaho ururada hadda diiwaan gashan inta badan waxaa u badan wiilasha laakiin saasay tahay gabdhahana kama marno door weyn ayay leeyihiin waxaan sameynaa mar walba wacyigelin ayaan sameynaa gabdhaha xaafadaha jooga ayaan wacyigelinaa waxaan ka hadalnaa shaqaaqooyinka ku dhaca dumarka ama gabdhaha dhan oo ku nool xerooyinka qaxootiga waxaan howlgelinaa barnaamijyo fara badan sida ka hortaga gudniinka fircooniga sida haddii qof lasoo kufsado meeshuu aadi lahaa iyo waxyaalaha uu meesha uu ku ribood garayn lahaa iyo daaweynta waqtiga uu qaadala qaadan lahaa toddobaatan iyo laba saacadood gudahooda inuu daawo ku helo oo dhakhtarna kula kulmo waxaan ku baraarujinaa oo kaleeto gabdhaha yaryar oo da-dooda yarta inaanan guurka lagu qasabka ah aan lagu qasbin ka dhalinyaro ahaan waxyaalo fara badan ayaan bulshada dhexdeeda ka qabanaa waxaan ayagana ku wacyigelinaa gabdhaha kaleeto iskuullada dhigto inay waxbarashada wadaan oo waxbarashooyinka ay muhiim tahay ururadan dhalinyarada ahi waxaa dhexdooda yaala tartan qurux badan oo boratankoodu ku dhisnaa afkaar iyo orahyo fakarkoodu xambaarsanaa su-aasha ah maxaad kusoo kordhin kartaan ururkan amaba maxaad u qaban kartaan ummadan soomaaliyeed haddaad ka qeyb gasho baarlamaanka ururadan waxaad gelaysaa feker dheer oo ah haddii soomaalidu sidan ay iskaga tala qaadan lahayd qaxooti maanan noqonayn dhalinyaro badanna badaha iyo saxaraha kuma dhammaadeen aadan xasan darax v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
haatana hargeysa magaalada hargeysa waxaa ka furmay tartanka ciyaaraha gobollada kuwaasi oo dhallinyaro is-abaabulay ay oo ka kala yimid magaalooyin kala duwan ee somalilan ay la yimaadeen kooxyo een ciyaaro haddaba wariyaheenna v o e da ismaaciil farjar ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhallinyarada oo warkan inooga soo diray
tartanka cayaaraha gobolada ee somalilan ayaa maalinnimadii axadda ka bilaabmay magaalada hargeysa waxaana sanadkan ka qaybgelaya ilaa saddex iyo toban gobol taas oo noqonaysa tiradii ugu badnayd ee ka qayb gashaa sidoo kalena waxaa tartankan ka qayb qaadanaya in ka badan shan boqol oo ciyaaryahan oo ka kala socda saddex iyo tobanka gobol ciyaaraha ka socda magaalada hargeysa ayaa isugu jira kuwa kubadda cagta kubadda kolayga iyo weliba cayaaraha fudud sanadkanna waxaa ku cusub shan gobol oo kale ah buuhoodle badhan saraar oodweyne iyo salal kumanaan taageerayaal ah ayaa buuxdhaafiya goobaha ciyaarahani ka socdaan sidoo kalena boqolaal kun oo kale ayaa si toosa uga daawanaya cayaarahan telefishinada afka soomaaliga ku hadla oo si toosa u tebinaya haddaba cayaaruhu faa'iido noocee ah ayay u leeyihiin isdhexgalka dhallinyarada ama in dhallinyaradu ka waantowdo dhinaca mukhaadaraadka iyo tahriibka oo ka mid a mushkiladaha xalka loo la'yahay ee dhallinta ragaadiyey waxaana arrintan kala sheekaystay cayaaryahano ka socda gobolka buuhoodle sidoo kalena waxaan isla arrintan kala sheekaystay khadre kaliil cabdi oo madax u ah urur ka shaqeeya dhinaca cayaaraha gaar ahaan hiddaha iyo dhaqanka iyo weliba kubadda kolayga oo lagu magacaabo soksa hase ahaatee waxaan ku horeynayaa cayaaryahanada reer buuhoodle xamse yuusuf cabdi baa la yaraahdaa xamse libirhaan ku magac dheera kooxda buuhodle waxaan u qaabilsanahay nin taageero ah baan ahay shalayba kooxuu bilaabmeen oo dee idinka weli maydin ciyaarin buuhoodle ahaan hadda tiino shalayna disac badan ba idin dhacay waan arkay waxaad iga sheekaysaa cayaaraha ama halkan lagu qabta ama meel kale ha lagu qabtee maxay dhalinyaradu faa'iido gaara u leeyihiin waxay faa'iido gaara u leeyihiin horta marka ugu horreysa dhallinyaradu isdhexgalka bulshada weeye waxa weeye hadday bulshadu isdhexgasho dhallinyaradu isdhexgasho waxaa lumaya kalsoonidii qabyaaladda iyo waxaweeye muqadaraadka waayo dee ninka dhallinyaradii markuu gobol ka tago ee gobol kala tago wuxuu ku kalsoon yahay saaxiibadiisii ay shalay isbarteen ay kubadda wada ciyaarayeen ay ku kalsoon yuu ku kalsoon yahay oo waxaweeye dee uma tegayo gobolkaa kale qabiil iyo macnaha qof faamiligiisa wuxuu kalsooni garaynayaa oo barnaamijkiisu yahay in macnaha asxaabtiisa uu macnaha la xidhiidho oo waxaweye dee dee sidaasaa macnaha habboon dee waxaweye waxaana waxaweye waxay faa'iida u tahay dhallinyarada soo kacsa daayartaa iyay faa'iida u tahay dhinaca mukhaadaraadka soo hadal qaado dee tahriib iyo mukhaadaraadba dhallinyarada dee waa cadowga ugu badan haysta iyaga qudhowda ma isleedaha haddii ciyaaro sidan oo kale u socdaan inay faa'iido u keeni karto marka ugu horreysa tahriibka qofka tahriibayaa wuxuu u tahriibayaa qawad uu dalka ka qabo qawadkaa uu dalka ka qabo dee waxaa fiican in macnaha qawadka uu dalka ka qabo inuu horta markiis ugu horre awalan inuu dalkiisa aamino markuu aamino dalkiisa wax kala soo bixi karaa ama sboorti ha haato ama waa haato dalkiisa markuu aamino marka labaad muqadiraadka hadda daayarteenna waad aragtay muqadiraad bay macnaha dee derbiyada la wada jiifaan dee muqadiraadkaasna waxa weeye dee iyana waa ka dawo tala saddexaad ee meesha taale waxa weeye dee in macnaha bulshada isdhex gasho oo dadkii isfahmaanoo ka xaggaa jooga iyo ka xaggan joogaa waxaweeye isfahmaano dee siyaasadaha la kala aaminsan yahay ee waxaweeye dee kala duduwan ee da'yarta kala qoqobay in macnaha laysu macnaha da'yartu iska aaminto inay iyagu iskaga kalsoon yihiin cid walba oo waxaweeye gamcaha isqabsadaan waayo cidda layska horkeenaya odayaal maaha islaama maaha dhalinyara wey aadaad mahadsantahay bal magacaagii bilaadu bismillahi raxmaan raxiim magacayga cabdiraxmaan cawli xundaldhaa ku magac dheer goofadhe kooxda waxaan u qaybsanay balaayaru ciyaarana imkana kabtan ayaan ahay sanadkan kabtoonkii baa tahay kooxda buuhoodle ilaa magaalada buuhoodlaad ka timi bal horta haddaad buuhoodle dib u eegtid cayaarahoo kale ma jiraan dad is-abaabula ama dhallinyaro is-abaabusho oo dhiiri gelisa oo ha ahaadeen kooxo inay marmar koob qabtaan oo kale bal iiga shakee xagga cayaaraha iyo magaalada buuhoodle kolba haddaan anaku isboorti nahay shaqada iyadu waa kubad dad is-abaabulo way jiraan maamulo gudiyo waan leenahay aad bay un dee u sarraysaa kubadda gobolka oo wax badan ayay naga hor istaagtaa oo dadka kale ku dhacaan aan isboortiga ahayn haddaan su-aal kale ku weydiiy adiga dabcan dhallinyarada kale u tegi doona qofka dhallinyarada ah cayaaruhu muhiimad intee la eg bay ugu fadhiyaan bal aragtidaad adiga wallaahi wax fara badan bay ugu fadhiyaan oo ah inaan wax badanoo imminka dadku hadda ayna haysano inaku aanu isboortiga haysano iminka saddex iyo toban gobol oo kale ayaan isnaqaanaa oo mar isugu nimi hadda halkan oo ku kulanay o aan isbarnay intaa qura ayaama wax la soo koobi karinoo dee aan dadka kale haysano aan isugu iman karin aan nahay waxaan odhan lahaa dhallinyarada kale ee waxyaalaha kale ku mashquulsan tahriibka iyo balwadda iyo in wakhtiga waxaa ka wacan inay ka ciyaaraan kubadda ku lumiyaan oo barashada iyo u baxaan xidhiirka caalamiga ee kubaddu leedayo gobollada isu imanaya rajinta laga ka qabta marka kooxdaadan buuhoodleed kabtanka u tahay bal sanadkan ciyaaraha inay guulintee leeg ama rajintee leeg baad qabtaan wallaahi qof walba markuuna koobka bilaaban rajuu qabaayo wuxuu u socdaa inuu isagu guulaysto balse mar hadduu koobka gudaha somalilan yahay wax ka baxsanu ahayn dee wixii gobollada somalilan aan ka dhex helno ayaan leenahay awooddeedu iminka laakiin maanan ciyaarin weli kamana sheekayn karo gobollada wax yar baan daawanay waana sanadkii koowaad ee anugu aan ciyaaro marka kolba rajaan qabaaday wixii laga keenay waxaan imin ku dhex sugannahay xaruntii sogsa oo dabcan kooxda gobolka buuhoodle ay degan tahay khadra idinka qudhiin waxaa tihin urur dhinaca ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka aad u badan tihiin ciyaar kala duwanna waa samaysaan maxaa is leedahay bal horta urur in ciyaaruhu ay isugu yimaadaan faa'iido dhallinyarada u leeyahy run ahaantii farjir aad baad u mahadsan tahay ciyaaruhu horta waxay dee faa'iido dhallinyarta u leedahay waxweyn waa maskixiyan iyo jir ahaan waa u wanaagsan yihiin horka dhinaca caafimaadka dhanka kalena isdhexgalka bulshada oo halkaa ka samaysma saaxiibo badan ayaa isbarta oo waxa weyaan in marka halkaa la isugu yimaado dee gobolladii isku yimaadaan waxa furmaya in dad badanoon isaqoonin ay isbartaan dhalinyaro badanoon isaqoonin ay isbartaan saaxiibba noqdaan uu hadhow talo noqdo gobolba gobolka kale inuu u tago oo soo boqdo oo ciyaar la soo ciyaaro ayaa meesha ayaa ka soo baxaysa run ahaan laakiin maxaa hortaagan baas leedahay dabcan inta badan ma dhacdo in ururo aad u abaabulani dhinaca gaar ahaan ciyaaraho kale ay dhacaan maxaa hortaaganta ururada inta badan runtii horta waxaa hortaagan markaan dhinaca ururada ka hadlo civil society-ga ama ciyaaraha ka hadlo way yaryihiin ururada ka shaqeeya ciyaaraha iminka marka laga eego dhallinyarada somalilan oo dhan ururka keliya isboortiga ka shaqeeya ama dee ku hawlani waa sogsa oo siba dhinaca gabdhaha ah ayaanu ku hawlanahay laakiin waxaan jirin fasilitieskii ama goobihii ay carruurta ku ciyaari lahayn ma jirto imika hargeysoo kale waad ogtihiinoo garoon keliya garoonka weynoo keliya iyo garoomo yararoo kale timacade sidoo kale waa laba garoon wixii kale oo dhan waa la dhistay waxaa laga dhigtay goobo maaragtay dee ganacsi iyo waxaas sidoo kale gobolladuna waxaan jirinba meelo isboortiskii ay maaragtay dhallinyaradii ku ciyaari karaan baan jirin oo goobihii waxaana iska yaraaday caawimadii la caawin lahaa dhallinyarada oo waxaweyan in markii hore lagu darabay ahayd physical education oo qaybtii isboortiga iskuullada kurukulamka lagu daray ahayd marka ilmihii inta uu yar yahay ayuu maarata la soo bilaabi lahaa ilaa hadde markuu istantar one noqdo ilaa iyo jaamacadu ka gaadhayo marka waxaan jirin kurukulamkii dhinaca b e-ga oo physical educationkii baan jirin marka waxyaalaha hortaagan waxaweyaan waxaanay lahayn goobihii iyo cid caawisa ma haystaan dhalinyaradii adiga kumidkoodiyo adiguma waxaad leedahay iminka tusaalahaan ururkiinan sogsoo kale xaruntii maanta joognaa hablaha qudhoodu ma qaybbay ka yihiin isboortiga ama cayaaraha kala duwanee hidaa iyo dhaqanka ha ahaato kubadda baaska hadeer garoon baastaynu dhex taagannahay ha ahaato habluhu may ciyaaraan iyo qudhoodu bahdan may xiisayaan ha runtii way ciyaaraan habluhu laakiin nasiib darrada jirta waxaweyn habluhu hargeysunbay ka waayo urka sogsoo keliyun baa suurtageliyey inay hablaha meel u sameeyaan imka santarkanaad arkayso waa santar dhalinyaro annaga iskale sogsa iskale waxaanu martigelinay gobolkii buuhoodle marka waa xarun sportis marka waxaan jirin gobolladii kale maadaama aanay ka jirin oo inamadii bay ku yaryihiin sida kubadahan anagu hablaha ciyaarsiino oo ah dee baaskitkii iyo voolidii iyo kuwaxaasi kama jiraan gobolladii kale marka taasaa u saamix weyday gabdhuhu inaanay ka qayb qaadan karin jirin oo dee inamadii baaban haysaninba goobo ku filan ay ku ciyaaraan marka habluhu saasay uga hadheen runtii shalayna waad arkaysa dee waa kuwii maraayey hablihii baaskitku soo maray ee ka qayb qaatay marka aad bay u jeclaan lahaayeen runtii inay ka qayb qaataan iyaguna doorkooda oo gabdho khaliya loo qabo ismaaciil xuseen farjar v o e hargeysa
waa hagaag weli dhegaystayaal waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeenii dhallinyaradaanu ugu talagalay ee waa go-aankaaga habeen wanaagsan baanu idin leenahay meel kasta oo aad joogtaan barnaamijku wuxuu caawa ku saabsan yahay dhallinyarada iyo is-abaabulka midho dhalay ee dhallinyaradu ka faa'iidaysato haatan boosaaso ayaanu eegaynaa magaalada boosaaso waxaa ka jira ururka amaba dhallinyarada ku dhaqan maamul goboleedka puntland oo is-abaabulay oo samaystay urur dhallinyaro kaasi oo caawiya dhallinyarada nolosha ka dhacday amaba haddii aynu nidhaahno dhallinyarada nolosha ka gaabisay wariyaha v o eda ee boosaaso faadmo yaasin jaamac ayaa arrimahaasi ka waraysatay jaamac xasan barre oo ka tirsan ururka dhallinyarada puntland waraysigooduna wuxuu ku bilowday sidan magacayga saddexan waa jaamac xasan barre waxaa la yidhahdaa ururka dhallinyarada puntland haddana waxaa ururka magaceeda boosaasol waxaa la yidhahdaa xarunta boosaaso multibarbos iyo center xarunta dhallinyarada magaalada boosaaso runtii ururkan wuxuu ku asaasmay markii hore waxaa isu yimi gruub dhallinyaro ah oo ku fekeray inay samaystaan meel ay isugu yimaadaan iyo qaabi ku kulmaan iyagoo runtii ka ambaqaadaya dareenkooda kaga jira waddankan siday wax uga qaban lahaayeen kadib waxa ay samaysteen xafiis waxa ay samaysteen magac iyo urur sidaas ayuu ururka ku asaasmay waxaad hiigsanayseen inaad qabataan maxay ahayd sidaan isugu keeni lahayn dhallinyarada u midan lahayn codkooda afkaartooda aragtidooda kooga wajahan sidii waddankan u badbaadin lahayen waxna uga qaban lahaayeen dhallinyarada qeybta ka lunsan nolosha oo nolosha ka dhacsanna sidii loogu soo celin lahaa waddada toosan iyadoo loo sameynayo la talin iyo dhaqan celin iyo tababarid iyo wacyigelin runtii waxyaalihi noogu weynaa oo nagu kallifay arrimahaas ay ahaayeen dhallinyarada nolosha ka dhacsan waa dhallinyaro noocee ah dhallinyarada nolosha ka dhacsan markii la yidhaahdo waa dhallinyaro qaybo kala duwan isugu jirta waxaa ka mid ah ugu horeeya dhallinyarada ardayda ah oo drop out-ka sameeya iyagoo fasalka sideedaad ama labiyo tobnaad iskuulka kaga hara iyagoo bilaabay bilaabaya sababta ugu weynna ay tahay inay bilaabaan balwad runtii dhallinyaradaas waxay noqonotay dhallinyarada koowaad waa dhallinyarada dabeedna sababta inay burcabadeeda aado ama tahriib gasho ama maaragtay naftooda wax yeelaan oo ragga maaragtay gaangiska oo waddooyinka fariista isu bedelaan waxyaalaha aan dhallinyarada aanu target ka saarno marka waxaa ugu horreeyey in dhallinyarada lagu celiyo waxbarashada in dhallinyarada lagu celiyo inay iska daayaan maandaroyaasha ay isticmaalaan haddii intaa lagu guulaysto runtii wax la helayaa jiil badbaadsan oo ka badbaadsan burcabadeed iyo muqaadaraad iyo runtii inay tahriibaan un laftooda haldhigaan tababarada dhallinyarada u qabateen lixdaa sano wax lasoo tirakoobi karo maaha waxaa dhacda foromyo iyo shirar iyo maaragtay dhibeedyo loo sameeyo dhallinyarada waxaa la isugu keenaa mar walba xarunta bishiiba waxaa la odhan karaa saddex afar goorbaa dhallinyaradu si volunteer ah ay isugu imaanayeen oo u shiraayeen oo tababar laysu siinayay wacyigelinta iyo la talintuna runtii waxay ahayd wax joogta ah tirada dhallinyarada aad wacyigelinta ku suubiseen waa imisa ilaa waktiga maalinba maalinta ka dambaysa waa sii siyaadaysay inta aanu gaarin dhallinyarada waxaa noo taarget garaysnayd bil kasta inaanu gaarno ugu yaraan boqol boqol iyo konton laakiin haddeertaa tirada guud ee laysku dardaro ee dhallinyarada runtii aanu si gaarka aanu u qaabilnay oo xarunta ugu xirnayd oo runtii waxa weeye aanu la kulmaynay ilaa saddex afar kun bay hadda gaaraysaan ma jiraan xirfado ay ku shaqaystaan oo aad siisaan dhallinyarada ha waa ay jiraan runtii waxaanu samaynaa xirfado fudud oo ay dhallinyaradu aan isleenahay haddii ay qabsadaan oo ka faa'iidaan si deg deg ayay shaqo u heli karaan waxyaalahaas waxaa ugu mid ah waxyaalahan la yidhaahdo information technologygu inaanu barno kombyuutarada sida loo isticmaalo sida daatada loo daryaariyo waxyaalahan kaloo aanu barno waxaa ka mid a koronto waxyaalahaan barno waxaa ka mid a farayaamka waxyaalahaan u barno waxaa ka mida runtii inay noqdaan dad u heelan inay wax diyaarin karaan oo barbosa qoran karaan qoran karaan cvadooda qoran karaan qoran karaan warqadaha codsiyadooda iyo warqadaha maaragtay wax ku dalbanayaan waxyaalahaas ugu badan waxyaalahaan barno dhallinyaradii aada la kulanteen oo wacyigelinta kusuubiseen tirada ugu badan maxaad ku qiyaasi kartaa tirada ugu badan labadii kun iyo toddobadii labadii kun iyo sideedii dhallinyarada ugu badnayd oo aanu taargetka saarayna waxay ahayn dhallinyarada mukhadaraadka uga hara waxbarashadooda labadii kun iyo tobankii kow iyo tobankiina waxaan runtii labaiyo tobankiiba xoogga waxaan saaraynay dhallinyarada burcabadeeda iyo tahriibta waxaa ugu badan dhallinyarada hadda go-aamada ay gaaraan oo inay ku tallaabsadaan maxay tahay mid kastoo dhallinyaro ah oo aada weydiiso mustaqbalkiisa marka hore waxa uu ku leeyahay waddankan waxaan jeclahay inaan horta mar kasoo jimicsado oo kasoo jireeyo oo runtii wuxuu niyaddiisa marka koowaadba ku jirtaa inuu waddan kale shisheeye oo aado laakiin waxaa jirta runtii dhallinyaro badan oo iyaguna ku qaracsan waddankan siday wax uga qabsan lahaayeen uguna noolan lahaayeen labada gruub bay isugu jiraan gruub walbana waxaanu siirnaa kan wadanka ku qanacsana wadankan waxaan weeye jeclaysiinaa kan dabadda isagana niyadiisu kaga jirtaan waxaan jecelnahay inaan tusaale ka siino dhalinyaro badan oo dabadda aaday ama tahriib gashay siday ugu nool yihiin haddeertaa iyo waxay soo markay soo noqdeen sida ay yihiin dabadeedna waxaan ku qancinaa inuu wadankiisa sii joogo dhalinyarada aad wacyigelinta u samayseen ma jiraan kuwo wax iska bedeleen oo noqday dhalinyaro shaqaysta oo bulshada si toosa ugu dhex darmay dhalinyaro ku jirtay markii hore barcbadeeda oo haddeertaa intay kasoo noqotay iyagu ka qayb qaatay inay dhalinyarada ka wacyigeliyaan inay iskaga haraan dhibaatooyinka ay kasoo arkeen barcbadeeda iyo inaysan u macaansan dhalinyarada barcbadeeda ku jirta oo runtii haddeertaa u sheegta dhalinyarada waxyaalaha beenta oo lacagaha iyo waxyaalaha noocaasa ku dhiirigelisa runtii dhalinyaradaas way jirtaa waa kana soo hareen kuwo muqaadaraadka kasoo haray baa jira oo iyaguna haddeertaa wacyigelinta qayb ka qaata labada weysu intaba way jiraan waxaad ii sheegtay inay jiraan dhalinyaro waxbarashada ka taga kuwaas diiwaangelin ma ku samaysaan oo ma isbarbar dhigtaan tirada waxbarashada kuwa ka tegay iyo kuwa kale ee u jeensaday inay tahriibaan ama burcadbadeeda ku biiraan qof kasta oo xarunta soo booqda waxaanu samaynaa fayl lagu soo diiwaangeliyo saacadda uu yimi hadafka uu yimi iskuul walba ama jaamacad walba waxaa joogta dhalinyarada ka tirsan ururka oo runtii diiwaan gelisa sanadka inta arday ka baxday jaamacadda inta arday shaqo heshay inta arday ama beli shaqa la-aanta ah runtii way jiraan diiwaangelinta noocaas aanu samayno arday badan oo waxaa jira wadankan shaqo ma leh wadanku shaqo abuurna ma leh dhalinyaradu markay jaamacadaha ka baxdo ama sekandariyada ka baxdo inta badan waxyaalaha ku abuura inay wadanka ka tagaan ama ay dhaqan xun sameeyaan waxaa ka mid ah waa wadankii shaqo weyn aysan jirin arrimahan wacyigelinta ee aad samaysaan dhalinyaradu mayadaa inii timaada mase idinkaa raadiyay qaab sidee abaad ku soo ururisaan oo dadkaan ula kulantaan dhalinyarada xarunta ka shaqayso maadaama xarunta dhalinyaro ka shaqayso iyaga ayaa isu raad isu dira oo dhalinyarada gruub gruub baa loo diraa kuwa jaamacadda jaamacadda loo diraa dhalinyarada suuqa meelaha maqaxyaha fadhiistan dhalinyaro kale loo diraa dhalinyarada markii laisu diro ayay dhalinyaradu sidaa ku yimaadaan xarunta dhinaca maamulka puntland taageero intee leeg ayaa ururkiinu ka helaa inay arrimaha idinkala shaqeeyaan aad baan waxaan ugu mahad celinaya wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada sbortiska iyo dowladda hoose magaalada boosaaso oo runtii labaduba ka shaqeeyey in xaruntan dhalinyaradu isugu yimaadaan la helo oo runtii dadaal badan u galay haddana ilaa iyo iminka gacan weyn naga gesiiya sidii xarunta u shaqayn lahayd iyo baahiyaha xarunta ka jiraba howlihiina wacyigelinta ee aad wadaan ururkiina magaalada boosaaso un oo keliya ayaad ka wadaan mise gobolada puntland oo dhan ayaad ku baahsantihi gobolada puntland oo dhan waxaan ku leenahay laamo iyo xarumo dhalinyaro xarunta ka tirsan oo runtii dhalinyarada ururka ka tirsan ayaa waxay joogaan magaalooyinka kale laakiin bays waxa uu ah magaalada boosaaso qofku markuu macallin noqonayo ama uu rabo inuu wax wacyigeliyo dabcan wuxuu u baahan yahay isaga ruuxiisu inuu khibrad helo marka khibradaha aad dhalinyaradan wax kaga dhaadhicinaysaan yaa idin siiya idinka waxaanu inta badan aanu xiriir la samaynaa macalimiinta lagjarada ka jeediya jaamacadaha magaalada iyaga ayaan inta badan waxaan ka codsanaa inay dhalinyarada dhiirigelin iyo tababarida ay siiyaan runtii asbuucii u dambeysay hadeertaa waxaa ka socday xarunta tababar loo qabtay dhalinyarada ka shaqaynaysay xarunta oo ku saabsan leadershipka ama hogaaminta waxay tahay dhalinyarada wax la barayay sida wax loo hogaamiyo hogaamiyaha wanaagsan calaamadihiisa hogaamiyaha xun sifoodkiisa uu leeyahay akhlaaqiyaadka hogaamiyaha looga baahan yahay iyo dabeecadaha looga baahan yahay runtii waxay ahaayeen cashiro ay ka faa'iidayeen waa tahay kaasi wuxuu ahaa jaamac xuseen jaamac xasan bare oo ah gudoomiyaha urur dhalinyaro oo ka jira puntland oo magaalada boosaaso ugu waramayey waryahayaga faadme yaasiin jaamac waxaanaanu ku guda jirnaa barnaamijkii waa go-aankaaga maxamuud oo garabkayga fadhiya balan weydiiyo heesihii innaga iyo dhalinyartu baynu ku nasan lahayd maxamuud maxaad inoo haysaa heestan sahraay waxaa la dhahaa wen i was your man micnaha markaan saaxiibka ahaan jiray waxaa qaaday bruno mas wuxuu leeyahay gabadha de nin kale ka raacday marka wuxuu le markaa ninkaada ahaan jiray oo saaxiibka ahaan jiray de xaalku wuu wacnaa hadda laakiin laynabka adigaa qalduudha hadda macnaha
About you, all it does is just tear me down. Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like, ooh. Mm, too young, too dumb to realize. bought you flowers and held your hand. Should've gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. my pride, my ego, my needs, and my selfish ways. Cause caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never, never get to clean up the mess I made. Oh, and that haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like. I'm too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know. I hope he buys you flowers. I hope he holds your hand. Give you all his hours.
wow bruno mars wuxuu yidhi markaan arkaado wiilal kale la dhans garaynaya ama la ciyaarayaaba aniga galaan la idaraaba madaxa i xanuunayo dheh, madax madax
aad ba dhiigga ugu kicisay waa tahay heestaasi walay woosyomaan intaasi haddii aynu kaga nimaadno halkaad nagala socotaan waa v o a washington haatana waa qaybtii dambe ee dhallinyaradu ay su-aalaha ku weydiin jirteen habba qofka aan kusoo marti qaadno barnaamijkan caawa waxaa noogu martiya cabdulqaadir cali karaar oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyaro oo isbedel doonka soomaaliyeed oo magacooda loogu soo gaabiyo dhiso maxamuud ibraahim cali oo garabkayga fadhiya ayaa ugu horreyn waxa uu weydiinayaa bal ururkooda iyo wuxuu u qabto bismillahi raxmaan raxiim dhalinyarada isbedel doonka soomaaliyeed dhiso waxaan aas aasnay saddexda meey labada kun iyo lixda dhiso yacni waxay u shaqeysaa qaab dhalinyaro madax bannaan waa dhalinyaro madax bannaan aanan dawli ahayn dhaqaala doon ahayn wadaniyada leh aana ka shaqaynin dan gaar ah una adeega danta guud ay ugu horeeyaan dhalinyarada sidoo kale waxay ka shaqeynayaan dhalinyarada isbedel doonka soomaaliyeed dhiso soo celinta qiimihii ay lahaayeen dhalinyarada soomaaliyeed iyo isu soo dhawaanshaha ummadda soomaaliyeed dhiso waxyaalo badan ay qabatay tan iyo markii la aas-aasay dhiso waxay qabatay kow waxay ku bilowday meesha ay soomaalida ka jiran tahay oo ah yacni isku duubni la-aan waxyaalaha kow sababayna waxaa ka mid ah qabyaalada la dagaalanka qabyaaladay bilaawday ilaa iyo dugsi saddex iyo toddoba dugsi sare oo magaalada muqdisho ku yaalo ee waxay u qabatay dood wadaag yacni oo la dagaalanka qabyaalada ah waxay ku qabatay iskuolka generaal da-uud oo ho- dugsiga hoose dhexe iyo sare ee generaal da-uud waxaa ka soo baxay barnaamijyo aada muhiim u ahaa dhalinyaradii ilaa iyo boqol qofooday gaarayeen waxay garteen inuu qabyaalada ay wax aada u xun ay tahay oo maaragtay dhibaatana ku heeso dalkeena iyo dadkeena waa waxa maaragtay dib noo dhigay way isla fahmeen boqolkii wiil boqolkii dhalinyaro oo gabdhihii wiilada isugu jiray waxay go-aansadeen maalintaas wixii ka dambeeyey inay ka shaqeeyaan la dagaalanka qabyaalada iyo wixii lamid ah saddexdii ma shan iyo tobanka bishii lixaad labada kun iyo toddobada waxay qabatay ilaa iyo kowdii bishii sideedad labada kun iyo toddobada waxay qabatay tababaro caafimaad ay u fulinaysay barakacayaashii u barakacay duleedka koofureed ee magaalada muqdisho kowdii bishii sagaalaad labada kun iyo sideedii waxay ka sameysay deegaanka kilomitr saddex iyo toban barnaamij ay u yaqaanaan soomaalida askari jiif oo loola jeedo yacni laamiga baabuurta xawaaraha qaldan ku socdo in ay ka samaystaan barnaamijyo difaac ah si uu qofka markuu laamiga ku imaado hakad yar oo u sameeya barnaamijkaasna waxaa ula jeedinay deegaanka saddex toban barakacyaal tiro badanaa deganaa caruurtii oo laamiga ay yani laamiyada ay ku cusbaayeen ama maaragtay awal laga ceshi jiro maaragtay u dayacmeen in aan maaragtay kaga badbaadino as- darawalada aan wax xadidayan lahayn oo maaragtay askar dawladeed iyo wax maaragtay traffic aan isu jirin marka barnaamijkaasna saasaan ugu talagalnay dhiso yani labada kun iyo tobanka ilaa labada kun iyo koo iyo tobanka waxay ummadda ba- u barakacday gobolka banaadir duleedkiisa koofureed waxay u sameeyeen haddana barnaamijyo tababaro caafimaad ah oo ay kamid yihiin kahortaga cudurada faafa iyo gargaarka degdega inay u sameeyaan iyo nada- yani nadaafada oo kor loo qaado waxay haddana dhis u sameysay bulshada labaatankooda bishii sideedaad labada kun iyo toddobada ilaa iyo yani labada kun iyo sideeda bisheedii lixaad waxbarasho lacag la-aan ah khamiis iyo jimcadii haddana usoo yani ka sameeyeen deegaan kilomitr saddex iyo toban iyo dugsiyo qur-aan oo maaragta yani caruurta ay u sameeyeen waxaa haddana kowdii bishii sagaalaad labada kun iyo sideedii dhiso waxay ka sameysay yani magaalada muqdisho yani wax taageero ay gaarsiineysa yani dadkii u halgamay gobonimada ummadda soomaaliyeed isla markii waxay ka qabatay magaalada muqdisho barnaamijyo aada loogu farax galay oo ay kamid tahay mideenta ardayda jaamacadaha kodi bishii june labada kun labayo tobanka waxaa usuura gashay bisho inay mideyso ardayda jaamacadaha magaalada muqdisho ayuu ka keenay guddiyo ilaa iyo toban iyo shan qofood ah jaamacad walbo meeshaasaan ugu sameynay yani barnaamij oo ay ku midoobeen ardayda jaamacadaha waxyaalaha kale oo ay dhisa suuro geysay waxaa kamid ah sare oo caafimaad ah oo isagana lacag la-aan ah magaalada muqdisho ay ka hirgelisay oo welina wau socdaan oo beeraha ah waxadiiwaangelintiisa hadda way socotaa
maxaa caqabad hortaagan in dhalinyarada ay is abaabulaan maadaama aad tahay qof dhalinyarada abaabulay guddi ka ah guddiga guud ka ah ururka dhiso soomaalidu waxay tidahdaa cidna kuma maqno ceelna kuma qabno maadaama ayna cidna kuu maqnayn ceelna kuu qabnayn oo maanta aadan ka sugaynin ummad kale inay wax kuu ama wax kuu qabato yani waxaa lama huraan ah in aad maaragtay is abaamushid waxaan karnaa dhalinyarada yani cagsi ha iska daayaan culeyska ha iska daayaan yani dalkooda iyo dadkoodana ayagoo sugaaya boqolkiiba boqol maanta dhiso waa dhalinyaro maaragtay adiga ardayda jaamacadaha magaalada muqdisho qaar gobolada kasoo baxay sida waqooyi galbeed qaar ay kasoo baxeen yani ismaamulka soomaalida etoobiya qaar yani jaamacadaha soomaalida ay dhigaan ama dhigtaan oo dhan xitaa dibadaha qaara ka imaaday maanta dhalinyarada ku meedeysan dhiso oo yani isu abaabusho barnaamijkan intaba waxay go-aansadeen maaragtay inay ummadda wax u taraan wayna dareemeen maaragtay maanta inaysan jirin yani cid kale oo wax laga sugaayo yani dhinac walba ay nagaga imaadaan cabdiqaadirow haddii aad micnaha fariin toos ah u diri lahayd dhalinyarada soomaalida sida daraasaadka ay sheegayaan hadda micnaha tirada guud ee dadka soomaalida waxa u badan dhalinyarada maxaad ku oran lahayd qeybaha ay ku leeyihiin bulshada iyo is-abaabulka ay sameyn karaan si bulshadooda ay ugu horseedaan horumar maxaad fariin oo u gudbin lahayd maxaa ku waanin lahayd
dhalinyarada waxaan dhihi lahaa boqolkiiba boqol waxaad tihiin xoogga maantay waxaad tihiin xoogga berri waxaad tihiin xooggii shalay yacni maalin walba waxa la sheego oday ma aha waa dhalinyaro yacni laga soo bilaabo soomaalida dhexdeeda markaan ka hadalno sayidkii wixii u gargaaraya dhalinyaray ahaayeen wixii u gargaarayay axmed gurey dhalinyaray ahaayeen markii laagadii la yimaado s y l wixii la sheegayo waa dhalinyaro waxa la sheego oo maaragtay xitaa islaamka markii loo fiiriyo yani waxa la sheego o dhan waa dhalinyaro yani adduunyada o dhan waxay ku taagan taha dhalinyaro yani bulshana inay horumareeda waxaa laga gartaa hadba dhalinyarada usoo kaceyso dhalinyarada maanta waxaa dhihi karnaa waxaad ku badateen waxbarashadii waxaad kor u qaadeen cilmigii xooggiini iyo aqo isku duubnay hala muujiyo hana loo kaco ummadan waxaan dareeneynaa inaan cillo joogno qaarkeen waa barakaceen badihii ku dhamaadeen oo waxaa naga fiican waxyaalihii maaragtay dhalinyaradaa u barakaceyna ama wadamadaa u barakaceyna dhalinyaraa joogta ayagaa dhisteen ayagaa ka fikireen ayagaa dhinac walba ummadooda u dadaaleen ayagaa ka dadaala inaysan baahan inaysan amni darra ku dhicin inaysan maaragtay caafimaad darra ku dhicin dhinac walba ka fikireen marka waxaan leenahay annaga dhalinyarada maantay cilmigiina iyo aqoontiina uga faa'iideeya ummadiina waxyaalaha kow in lala dagaalamo mudana waa jahliga marka jahligana aan xoogga wada saarna hal mar ummadda yani kuma kaafi karna inaan badar siino laakiin waxaa ku kaafi karnaa ay ku kaaftoomi karaan weliba inaan maaragtay aqoon iyo cilmi siino marka dhalinyarada waan u sheegaynaa had iyo jeeraale anaga waaridka yani dalkan waxay ku iskaa wax u qabso yani jiilka aabayaasheen aadanahana waxay ku dumiyeen dalkan iskaa wax u dumi yani annaga maanta haddaan dhalinyaro nahana waxaa noolaga baahan yahay iskaa wax u dayactiro cabdiqaadirow waxaa qadka ku jiro injineer borow waa suleymaan sheekh xasan oo ku magac dheer injineer borow wuxuu joogaa xerada dhagaxley ee ee qaxootiga dhadhaab marka injineer borow kusoo dhawaaw barnaamijka haddaa su-aal weydin lahayd cabdiqaadir maxamed cali oo ah agaasimaha guud ee ururka dhalinyarada ee dhiso oo ku sugan muqdisho maxaa su-aal weydin lahayd
dhalinyarada dalka iyo dirada jooga iyo kuwa xeeyaha qaxootiga mee mustaqbal ahaan looga dhiirigelin karaa waxqabadka dhinaca bulshada sideeday sideedaad ugu shaqayn kartaan mustaqbal ahaantiina dhalinyarada annaga hadda qaxootiyada joogto annaga maanta hadda gobolada dalka aan wada yani saameyn ku wada yeelanay yani awoodeen awoodeena wuxuu gaaray maanta inaan gobolada dalka iyo maanta aan isku celcelino ummadda soomaaliyeed qaxootiga hadda maanta waxaan malaynaynaa xoogaa inuu naga fog yahay laakiin waxaan dhihi lahayn yani tobanka wax baratay waxay ku filan tahay toban kun oo aanan waxba barin inay wax baraan marka ayagan waxaan leenahay inta wax baratay wayna maqlayaan walaalayaalow yani walaalihiina maanta cidlada joogo yani gaarsiiya awoodiina waxbarasho gaarsiiya cilmiga ilaahay idin baray waxaa jira kuwa muqdisho iyo gobolada dalka isaga soo tegay ayagoo cilmi leh waxaa jira kuwa yani dal dalkaas ku dhamaystay yani cilmiga cilmi badan ku bartay marka waxaa leeyahay kuwa cilmiga bartay ee joogo qaxootiyada maanta ilaahay makaniyey inay joogaan meeshaas ay joogaan u suurageliya yani walaalihiin u faa'iideeya inaad wax bartaan way fududahay yani waxbana ha ku raadsanine ku raadsada bes inaad maaragtay jahliga ka saartaan mida kalena waxaan yani risaalo yar oo aan u sheegayaa waxay ahayd walaalayaalow bal qaxooti haddii aan dalbanayno dal dalkeena inaan qaxooti ku ahaano aaday muhiim u ahaa lahayd markaasaa kaalmadeena iyo issoo gaari lahayd waxqabadkeena maanta muqdisho dad badan oo qaxootiyaal aan ku barnaa oo maanta aan ugu faa'iideynaa yani dhawaq dheer iyo dhawaq gaaban iyo safar dheer iyo safar gaaban waan u wada galnay maaragtay inaan dhalinyarada barakacayaasha ay wadanka yani jooga ama muqdisho ama gobolada dhalinyarada waxaan leeyahay marka joogo yani goboladan yani xeryaha qaxootiyada in ay walaalahooda waxbaraan ay ku dadaalaan inay waxbartaan yani ay jahliga waayo cadowga koowaad inay ka dilaan yani qofka aqoonta yani qofka jaahilka markau soo baxo adigoo aqoon la waa cadowgaaga koowaad oo ku dilaayo marka mida kale oo su-aasha labaad oo ahayd yani sibaad ku mideyn kartaan yani dhalinyarada joogto gudaha dalka iyo qaxootiyada iyo caalamka daafihiisa kala duwan way noo socotaa hadda maanta yani wadamada qaar way noo joogaan wakiilo yani ka turjumaya dhalinyarada isbedel doonka soomaaliyeed dhiso waxaa kamid ah masar waxaa kamid ah ugando waxaa kamid ah sweden waxaa kamid ah koonfur africa waxay joogaan wadamo badan kuwaana hadda abaabulka wadaan yani in laiswacyigeliyo wax laysku sheego oo soomaalinimada layska dhaadhiciyo oo wax badan waan rajeynaynaa marka kenyana hadda xitaa waxaa noogu maqan guddoomiye ku-xigeenka dhalinyarada isbedel doonka soomaaliyeed maanta wuu ku maqan yahay kenya ay joogaan marka wuxuu ka dhaadhicay waxaan u soconaa oo mar walbana aan ka wada dhaadhicinayna yani in aan sameyno dhalinyarada soomaaliyeed ee meel walba ay joogaan isdhexgal iyo maaragtay isfaham oo maaragtay isku fahmayaan soomaalinimadooda iyo yani wadaniyadooda iyo muslimnimadooda iyo maaragtay walaaltinimadooda inay wada dareemaan hadda maanta adduunka ilaahay waa fududeeyey oo yani technolojiya casriyaha la gaaray yani telefonkan haddeer meel walba hadda aan iskala wada xiriireynaa yani marka waxaa jiro telefonaa jiro oo fudud yihiin qofka maanta joogo meeshii awal farda lagu gaarsiin jira hadda telefon aan ku gaarsiinayna facebooka lagu gaarsiinaya whatsappyada laiskala socdaa marka alxamdulilah waxaan leenahay ilaahay waa noo fududeeyey isdhexgalkana waa socdaa marka maasha allah waxaan leeyahay dhalinyarada meel walba ay joogaan yani halisu duceeyo hana la midoobo waa garta cabdiqaadiro waxaa hadda nagu soo biiray aamino aamino aamino may maqlaysaa waxaan ku maqlaa walaal aamino cabdiqaadir maxamed cali waa guddoomiyaha guud ee ururka dhalinyarada ee dhiso muqdisho ayuu joogaa waxaan jeclaan lahaa in su-aashaada si toos ah aad u weydiso guddoomiyaha horta marka hore maxamed iyo guddoomiyaha waan aad baa idiin salaamaya waxaan weydiin lahaa su-aasha ah dhalinyarada ururka dhalinyarada soomaaliyeed sidee horumar ay ku gaari karaan anama horumar lagu gaarsiin karaa hadda qaxooti iyo qurba joog dhalinyarada soomaaliyeed qurbaha joogto iyo qaxootiyada kulli waxaan leenahay lama horaan waa cooska jiilaal maanta haddii aan qurba tagno waxyaalaha aan ka shaqeynayna inta badan waa waxyaalo maaragtay dalkeena aan laga weyn in aan maaragtay dalkeena isugu soo wada laabano maanta horumarka horumarka aan gaarsiinayna qurbaha waa wax iska cad wadamada hadda afrikada yani wadamada ugu dhaqaalaha badan waxaa gaarsiiyey boqol kiiba toddobaatan iyo wax ka badan waa dhalinyaro soomaaliyeed waa habeen iyo maalinna waa lagu dilaya waa lagu dhibaateynaya yani dilki kama fakan oo dilki way gaareen dhib iyo ehel la-aan iyo qaraabo la-aan iyo maaragtay wadan la-aan oo dareen ku jooga way joogaan marka waxaan leenahay dhalinyarada horumar waxay ku gaari karaan dalkooda inay kusoo laabtaan boqol kiiba boqol inay maaragtay ku dhiiradaan dalkooda inay wax ka bartaan dalkooda inay horumariyaan yani fikirada iyo awoodahaaga oo laga faa'iideysanayo wadamada kale ka faa'iideysanayaan yani ma ahan faa'iido gaar ah waxaa faa'iido ah dalkaaga yani maanta fikirkaaga waxaa ka faa'iideysan karaa boqol kun oo qof meesha ay ka faaidaysanayaan oo wadanaadan yani abaal lagaaga heen oo lagugu dhibaateynayo weliba marka waxaan leenahay horumarka wuxuu ku jiraa maantay dalkeena inaan kusoo wada laabanno oo dalkeena aan maanta horumar gaarsiino maantay goboladii dalka waan iska ognahay waa lagu wada dhibaateysan yahay dhaqaalaha marka aan dibadaha la joogno haddii aan maanta dalkeena kusoo celino maalgelin waa ugu filan tahay hadda adduunyadii aad waxay ka faaidaysanayaan wadankeeni dawicel leeyin waa ka faaidaysanayna yani waxa adiga aad ka ordaysid ayaga usoo ordayaan maxay yihiin bal faham yani waxa ayaga usoo ordayaan waa intay wanaag ka ogyihiin intay kheyraad ka ogyihiin marka waxaan leenahay dhalinyarada waxna soo barta kii dibadda tago yowsan shaqo gaar u aadin ay ha waxa ka soo barta si ay wadankiisa uga faa'idaysto wadankeena maantay uma yaro oo ilaahay waa u dooray wuxuu leeyahay laba webi uu leeyahay wuxuu leeyahay laba bad yani waxaa la sheegaa badda soomaaliya maanta ku taala adduunka malaaga inuu saddex meel ku dhalo laba meel kamid inay soomaaliya ku taalo yani qofka ugu fog soomaaliga ah baddana wuxuu u jiraa toddoba boqol oo kilomitr marka inaan ka faa'iidaysan weyno yani waa waxaan macquul ahayn yani maanta hay-adaha iyo waxyaalaha wadankeena imaanayo boqol kiiba boqol waxay ka faa'iidaystaan ma ahan waxqabad ee waxay ka faa'iidaystaan kheyraadka dalka annaga aan aqoonta ulahayn waa inay dadka dhalinyarada ay soo bartaan dhulka iyo kheyraadkiisa waa inay dhagaxda soo bartaan waa inay badaha soo bartaan yani kii wadan ajnabiga oo maaragtay inuu tago usuro gashay waxaan leenahay hunguriha ka raadinayna yani xoogsataha noqona nin cilmi leh oo cilmiga soo xoogsada noqo cilmiga soo barta cilmiga aada noo anfacayo waayahay cabdiqaadir dhegeystayaa dhegeystaheena hadda aamino sheekh oo xerada ifo ee dhadhaab joogto waa qofa fircoon oo ka tirsan ururada dhalinyarada maxaad ku dhihi lahayd gabdhaha soomaaliyeed qaybta ay ku leeyihiin is-abaabulka iyo ururada dhalinyarada soomaalida
aamino waan u mahad celinaya haddii ayba tahay qof dhalinyaro ah ee aada u firfircoon firfircoonideeda waxaan leenahay ha ka muuqato dhalinyarada ifa joogto yani maanta waxaad u baahan tahay keliya waa qof kuu kaalmeeyo qofka risaalada ma ahan inay ummadda wada xambaarto ee hal qofaa sikirka keeno hal qofaa awoodda iyo maaragtay waxaa lagu dhaqaaqaayo ilaahay ku abuuraa inta badanna waxa weeyaan maaragtay wax u nusreeyo u gargaaro ilaahay uma waayin yani maanta waxaa leenahay aamino ifo dhalinyarada joogto haddii aad isku xir u samayso waxay ka faaideysa waay waxay u faa'iideyn karaan dhalinyarada kale aana waxba baran waxay u faa'iideyn karaan walaalahooda gaajoon maanta haddii qofkii maaragtay dhakhtar u baahan ama qofkii maaragtay u baahan yani waxbarasho waxaa ka dhiibi kara toban qofood oo heesato waxa waaye yani waxaan isticmaalnaa telefono waxaan isticmaalnaa shoobin waxaan isticmaalnaa waxyaala baashaal ah war waxyaalahaas baashaalka inti la isticmaali lahaa la isticmaalo in yani ummadda wax loo gudbiyo in maaragtay markii aad konton doolar ama toban doolar aad baashaal u isticmaalaysa shan doolar udhig ama labaatan doolar udhig ummadaada yani ku dhiirageli yani dheh walaalayaal aan ka faa'iidaysano jaaniska aan haysano maadaama aad hadda qaxooti iyo kurbo la joogo waxaan leenahay waxaad uga faa'ideyn kartaan dhalinyarada si fudud aaminana waan uga mahad celinayna maanta inay urur dhalinyaro ku jirto inay maaragtay ka fikirto dhalinyarada ifa joogto waxaan leenahay aamino ku dadaal yani inaad maaragtay dhalinyarada ifa joogto yani ama dalkan kenya oo dhan dhalinyarada joogto inaad isku xir u sameyso ama siday kusoo wada noqon lahaayeen ha noqoto ama siday wax isugu wada qaban lahaayeen ha noqoto waxaan dhihi lahaa guddoomiyaha daale wuxuu ka dawaajiyey in oo ururka dhalinyarada in waxay horumar ku gaari karaan inay dalkii u laabtaan horumar ay gaarsiiyaan dalka dib ugu noqdaan marka weli waxaan arkaa dalka dhibkii loogu soo tagay weli inuu ka dhamaanin in hadda alxamdulilah rabbilcaalamiin ay dhamaashadeeda ee aakhir marayso inuu ilaahay nabad waarta noogu dhaliyo wadanka sidee dib ugu laaban karaan maadaama oo dhibaatadii markii aan kaga soo cararnay ee ilaa hadda ay taagan tahay yani waxaan dhihi karnaa dhalinyarada dib way usoo laaban karaan oo wax ka hor taagan ma laha midda kale yani maantay aniga waa ku noolahay dhibna ilaahay waa naga haye yani qofkii loo qoro dhib inuu ku dhaco meel walba joogo horta way ku dhaceysaa laakiin midda kale waxaa ku laabanayda xitaa su-aal walaashay yaa ka sugaynaa inuu maaragta dalkeena yani nabadiisa ka shaqeeyo horumarkiisa ka shaqeeyo haddii annaga aan ka tagno yani adduunyadu waan u cararnay nabadna kuma heesano oo maantay soomaalida meel walbay ku dhimanayaan haddii annaga muqdisho aan xabad kaga carno adduunka dhulgariidaa ka dhaco duufaana ka dhaco dabeelaha ka dhaco waa lagu baaba'aa yani inta annaga naga dhimata labaatanka sano adduunyada qaar hal mar ay ka dhintaan marka waxaan leeyahay dhulkeena annaga dhib ugama carari karno ugamana tegi karno qof aan ka sugayno inuu noo nabadeeyo ama noo horumariyo ma jirto yani dhulka waxaa qasab ah inaan kusoo wada laabano yani haddii maanta aad ku dhimato meel aad ku dhimanayd oo dhulka kuu dhaanta ma laha yani malakamoodna meel walba uu joogaa mudda utaalo malakamood imana moogamaan behe marka meel walba un joogno malakamoodka waa noogu imaanaya dhibaatada waa nagula dhaceysaa wuxuu ilaahay kuu qorana waa qadar allahu maa shaaa facala dhan inaan kusoo laabanana wax noo dhaama ma laha okay waa mahadsantahay su-aasha ugu dambe haddaan ku weydiiyo rajo intee la eg ayaa ka qabtaa in mustaqbalka ah, dhalinyarada soomaalida iyo weliba hanaanka ay ka qaadan karaan horumarka dalka soomaaliya rajo intee la eg ayaad ka qabtaa wallaahi waa wax maaragta aan aada u rajeynayno waa waxaan aada u jecelnahay mustaqbalkana dhalinyarada gacantooda ku jira horumarka dhalinyarada gacantooda ku jira yacni maanta xoogga lagu tashan karo oo dhan walba ah yacni oday ma ahan ma ahan duqooshinka ma ahan waa dhalinyarada waa xooga lagu tashan karo oo horumarka iyo waxa laga sugaayo faa'iidadana waa dhalinyarada dhalinyarada waxaa leeyahay fikira ku fikira inaad maaragtay soomaali aada badbaadisaan aad waana badbaadin kartaan mida kalena waxaan ugu baaqa maanta dhalinyarada joogto guud ahaan yacni shanta soomaaliyeed waxaan umalaynaa xoogaa inay maaragtay kelimadaas aada u adag tahay laakiin waxaa leeyahay guud ahaan dhalinyarada joogta shanta soomaaliyeed inay ka fikiraan hadalka siyaasiga ah meesha oo ku dhacayo waxaa muhiim ah inaan ka fikirno meesha oo ku dhacayo hadalka siyaasiga ah wuxuu ku dhacaa wax aanan noo danaynin mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fog yacni kala tag yacni soomaali inay sii kala fogaato waxaa nooga wanaagsan inay soomaali isu soo laabato yacni tusaale ahaan soomaalida waxay tidhaahdaa carab iyo ilkaba waa isqaninaan waa sax carab iyo ilka waa iswada waa isqaninaan hal gudayna ku wada jiraan carabka ma ogolo in ilkaha la siibo ilkahana ma ogolo in carabka la jaro waayo waxay isu wada qabtaan waxay isku yacni hal hoole isla wada hayaan waxawaa midba midka kale wuxuu ku qasban yahay inuu kaalmaysto mar walba yacni isla daqiiqadii isqaniineyna waa isku raalli oo iskuma xumo soomaaliya haddaan las haddii laisqaniinay aan isku raalli ahaano oo wax isu kaaya dhaama ma leh insha allah waxaan rajeynaha risaaladeeda inay wada gaarto dhalinyarada soomaaliyeed guud ahaan meel walba ay joogaan yani waxaan jeclaa lahay inaan ka fikirno mustaqbalkeena dhow iyo midkeena fog yani maantay goboladii dalka aan naqaanay oo yani xitaa khariirada sevenka aan maanta gacanta lagu helin waxaan leeyahay walaalayaal yaana loo fiirin yani ninka qabiilaystaha ah ama siyaasiga daniistaha ah
cabduqaadir maxamed cali kaar oo madax u ah ururka dhalinyarada ee lagu magacaabo dhiso oo barnaamijka marti ku ahaa qeybtiisa wicitaanka oo ay dhalinyaradu su-aala soo weydiinayeen waxaanu u waramayey amaba barnaamijka uu marti ugu ahaa maxamuud cali ibraahim halkaasi aad nagala socotaana waa barnaamijkii waa go-aankaaga ee v o a washington
haatanna ku soo dhowaada qaybtii maxaa maskaxdaada ka guuxay oo aalaaba aan ku eegno fikradaha iyo ra'yiyada ay qabaan dhegaystayaasheenna
magacaygu waa aamino sheekh xuseen aamino ladan oo joogta xerada qaxootiga ee ifo waxaa maskaxdayda ka guuxaayo labaatan iyo labada sano a hadda ay kusii socota oo labaatan iyo saddexda sano oo la joogo qaxootiga aan haddana aan loo jeedin meel looga socdo iyo meel looga dhaqaasi rabo waxaa kaloo maskaxdayda kasii guuxaayo dalkeena soomaaliya goortuu nabad noqon doono soomaalida idilkeeda inta qaxootiga inta qurbaha jirta ay kusoo laaban doonto waxaa kaloo maskaxdeeda ka guuxaayo dhaqamada kala duwan oon hadda aan la soo baxnay haddaan soomaali nahay iyo isfahandarida na dhex taalo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waan salaambaaan magaceydu waa injineer boro oo jooga xerada qaxootiga dhagaxley waxaa maskaxdeeda ka guuhaya siday ila tahay waxaan isleeyahay goormaad soomaaliya arkaysa iyadoo nabad ah dagaxa qaxootiga bistooda iyo dhibaatadooda iyo boosaskan aad soomaaliya ka aadi doontaa ururada magalka adag ee dowladda dagaalankoodra goormay heshiin doonaan soomaaliya goormay nabad dhaqan doontaa ayaan leeyahay
magacaygu waa xasan yuusuf faarax waxaana hadda ku suganahay caasimada jamhuuriyadda somaliland ee magaalada hargeysa waxaa walaalo maskaxdayda ka guuxaya ma maadaama ahay nin dhalinyaro ah oo mustaqbalkiisa iyo waayihiisa la socda in dhalinyarada jamhuuriyadda somaliland sidii aanu u gaadhsiin lahayn somaliland horumar nabadgelyo kadibna aan macnihii u dareensinay dhalinyarada jaararka sida soomaaliya oo waxa weeyaan dhalinyaradii under age kayd ama aadka u yaryareeyo dagaal markasta ad arkayso oo qoriyo iyo dagaalo lagu tababarayo sidii aan dhalinyarada somaliland bal somaliland gacmaha isu qabsano aan utusulayn dhalinyarada soomaaliya in kuwa somaliland ay ku deedaan dalkooda horumar gaadhsiiyaan mustaqbalkana waxaan rajeynaya maskaxda ka guuxaya inaan gaadho ama ilaahay igu simo inaan arko dhalinyarada jamhuuriyadda somaliland oo ka qayb qaadanaysa tartamada caalamka sida ciyaaraha aqoonta horumarka somaliland oo macnihii nin dhalinyara ufadhiyo kursiga qaramada midoobay oo nin dhalinyara halkaa uga doobiyo ayaan rajeynaya insha allah inaan arko dhalinyarada soomaaliya sidaas ina magaca ugu doodaan dhalinyarada somaliland
waa hagaag kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhallinyarada oo iyaguna la wadaagayey waxyaabaha maskaxdooda ka guuxaya amaba ay ku hamiyayaan ee maankooda ku taagan halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington iyo barnaamijkii dhallinyarada ee waa go-aankaaga maxamuudow hadda ka hor waxaynu dhegaysanaynay hees maraykan ah amaba afka ingiriisiga lagu qaadayo marar badan heese waxaynu soo saarnaa af carabiya heese soomaaliya aynu saarnaa barnaamijkan intaynu ku guda jirno inagoo ka duulayna dooqa dhalinyarta iyo waxyaabaha inta badan jeclayna isku maaweeliyaan barnaamijkeena waxaynu kusoo qaadan doonaa hees canfarya oo afka canfarta dhalinyarta welibana reer jabuuti iyaguna barnaamijka aada u dhegeysta oo nala soo xidhiira ayaanu jeclaan lahayn balnay nagula raaxaystaan heestan waa cawaalo aadan ayaa ku luuqeynaya heestaasi canfariga waa tahay heestaasi uu ku luuqeynayay fanaanka cawaalo aadan ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii waa go-aankaaga iyo idaacaddeenii caweyskaba waa sahre ciidla nuur iyo maxamuud cali ibraahim oo idinkaga tegaya toddobaadka dambe intaynu barnaamijkan oo kale ah oo kasii xiisa badan isugu imanayno sidaa iyo nabadgelyo
tagninek daalah eglaa dufamaabin daabe kaxnuu dufamaabin gacaaral badhsamannuu digaluug gahlani
This program has come to you from the Voice of America, Washington.